Gudniinka fircooniga ah waa mid ka mid ah tacdiyada hablaha lagula kaco kaa oo saameyn ku yeesha korriimada gabadha loo gudbo nidaamka gudniinka fircooniga ah, waxaana dadaallo dheer lagu bixiyay ka wacyigelinta gudniinka fircooniga ah kaa oo sababay in ay hoos u dhacdo heerka isticmaalka gudniinkaasi. Wasiirka Wasaaradda Haweenka, Arrimaha Qoyska iyo Xuquuqul-Insaanka Jubbaland ayaa xili ay ka qaybgalaysay shirka ka talebixinta xeerka xuquuqda naafada iyo xeerka mamnuucidda gudniinka fircooniga ah oo ka furmay magaalada Baardheere ee gobolka Gadow, waxa ay bulshada kaga digtay tacaddiga hablaha iyo u adeegsiga gudniinka fircooniga ah.
oon ka fureenna tababarkan ood ku baran doontaan sida qofka bini'aadanka ah xaquuqdiisa loo ilaaliyo een, loo heli lahaa bulshada ay ee qaybaheeda kala duwan ay fikir oga qaadan lahayd sida een, wada noolaanshaha iyo waxyaabaha la rabo qofka inuu iska ilaaliyo amaba uu ka foojignaado oy bulsho u wada dhaqmi lahayd baardheere muddo badan baan ku taamaynay ka wasaarad ahaan inaan imaanno ilaahay maantuu qadiray si nabad ahaan idinkugu nimid oon idinku welibaan idin jecelnahay wasaaradda ay rabtay inay maaragtay magaaladan baardheere kusoo noqoto ay wax badan ka qabato baardheere waa baardheere waa magaalo weyn waa magaalo leh xeelo leh maaragtay gobollo fara badan xuduud la leh sida baay iyo jubbada dhexe iyo maxay ahaydey ilaa iyo xuduudda kenya ay gasho waan garanaynaa inta baaxadda dhulka intaa la eg uu leeyahay oo magaaladan ay xukunto iyo waxa tuulo hoos yimaado marka saa darteed baan waxaan rabnaa inaan ay baar dheere noqoto magaalada oo maaragtay ugu fiicnaan doontaa mar haddaanu soo dhex imaanay jecelnahay in shaqooyin fara badan aan ka qabanno Madasha shirka ayaa hadalkani ay ka tiray wasiirka wasaaradda haweenka ee maamulka Jubbaland waxaa goobjoog ka ahaa maamulka gobolka Gedo kan degmada Baardheere ee gobolka Gedo odayaasha dhaqanka dhalinyarada haweenka iyo ururada naafada ka dhisan gobolkaasi Gedo